ra-iisul xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa maanta si rasmiya u dhagax dhigay sideed mashruuc oo muhiima kuwaasoo dowladda federaalk ee soomaaliya ka hirgelinaysa magaalada laascanood iyo guud ahaan deegaanada maamulka s c khaatimo mashaariicda la dhagax dhigay ayaa kale ah madaxtooyada maamulka s c khaatimo xarunta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xarunta booliiska xarunta cilmiga farsamada gacanta wadada laamiga isku xili doonta samakaab iyo buuhoodle xafiisyo kala duwan ay ku shaqayn doonaan xarumaha maamulka s c khaatimo xarunta qaran ee gurmadka deg dega ee sodma iyo isbitaalka maamulka s c khaatimo hogaamiyaha maamulka s c khaatimo cabdiqaadir axmed aw cali ayaa guul ku tilmaamay dhagaxdhigga mashaariicdan
waxaa maanta halkan ra-isul wasaarahu ka dhagax dhigay xarumihii ugu badnaa ee dowladda oo isugu jira kuwii maamulka iyo caafimaadka iyo amniga intaba iyo waddooyinkii isku xidhayay gobollada sc khaatumo weli mashaariic intaa leeg dhagaxdhiggooda oo uu goobjoog ka yahay ama dhagax dhigayo mas-uulkii u sarreeyey xukuumadda federaalk ee soomaaliya dhicin ssc iyo laascaanoo toonna waxaan leeyahay reer ssc iyo reer laascaanoodba waxaad nasiib maalmo taariikhiya oo uu xaqiijiyey ra'iisul wasaare xamse cabdi barre kadib markii booqasho taariikhiya uu ku yimi magaalada laascaanood ee maamulka esti khaatuma caasimadiisa ah waxaan leeyahay mashaariicdaas iyo waxtarkeeda isaga warrami mayno waxaanse leeyahay reer laascaanood iyo reer ssc ha u diyaargaroobeen sidii ay qayb uga noqon lahaayeen hirgelinta mashaariicdaas ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda federaalkana waxaan ku boorrinayaa in kuwa kan dhismahoodana soo dedejiyaan kuwo kale oo dadku u baahan yihiinna ay ka qayb ay ku soo xijiyaan sidii loo hirgelin laha hadii la yidhahdo ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay ku dadaali doonto fulinta mashaariicdan
waxaan sidaad sheegtay la yidhaahdo aan ku dadaali doonnaa in si dhaba loo fuliyo mashaariicdaas tani waa bilow waxayna ibafur u tahay hay-adihii federaalku inay si rasmiga uga hawlgalaan khaatuma maxaanku dhahay stateka iyo iyo dowladdan iyo maamulkan cusub saan sheegnay marka idinkana waa mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa dadka reer khaatuma ay fulinta mashaariicdaas muhiimka u ah ee ayaga anfacaysa dhismaha xarumahan la dhagax dhigay oo muhiim u ah bulshada ku nool magaalada laascanood iyo guud ahaan s c khaatumo ayaa dabooli doona baahidii dadka deegaanka ay u qabeen helista adeegyada dowladda